allah u naxariiste marxuun abwaan cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaanay hure walanwal waxa uu ii sheegay sannadkii labadii kun iyo siddeeddii mar aan ku waraystay kuna kulannay magaalada hargeysa inuu ku dhashay magaalada caynaba wakhti uu ku qiyaasay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii xilli ku beegan allahu naxariistee hure walanwal waxa uu ii sheegay in dhalashadiisii laga soo bilaabo uu ku barbaaray yaraantiisii magaalada caynaba isla markaana uu da'da toban jirka ku gaadhay intaa kadibna uu ka mid noqday carruur markaasi raacidda xoolaha meesiyada kala duwan sida geela adhiga intaba ka howlgalay oo raacay waxa uu ii sheegay inuu si weyn uu ugu xeel dheeraa isla markaana uu ilaahay hibo u siiyey dhaqanka iyo hodantinimada afka hooyo isagoo yaraantiisii ku sinaan sagaal sannadoodba isku arkay inuu hibo u leeyahay suugaan iyo curinta murtida waxa uu ii sheegay inuu badi ku barbaaray hawdka gobolka togdheer deegaanka buuhoodle anigu caynaba gudaheedan taarikhdaa ku dhashay aniga oo dhashay baa layga qaaday geel iyo hawd iyo reero iyo waxbaa miya naloogu saaray meeshaanu tagnana meel fog bay ahayd waxaan ku barbaaray tobankaan caynaba iyo agagaarkeeda joogay mooyaane xoola dhaqataan ku barbaaray inta ugu badanna waxaan ku noolaa balidhigi aanka laydhaha barbaarnimadayda agagaarka balidhigi baan ku noolaa iyo agagaarka buuhoodle labadaa
abwaan cismaan ibraahim warsame hure walanwal suugaan fara badan iyo gabayo fara badan ayuu lahaa mid ka mid ah oo uu kaga hadlayey geerida macnadarrada adduunyada ayaan tuduciya idinka maqashiin doonaa
haddii boqorka mooye mid kale baaqi noqonayo ama ay barwaaqa iyo cid kale bilo ku waarayso ama uu sharcigu been yihi iyo baadil iyo sheeko bashar iyo malaa'ig jinniga baari iyo caasi nafshinkeedii buuxsamay hadday cidi bariinayso ama lagu baxsado dirajo iyo baawar iyo xoolo ama bili shaqeeyo bili shaqeeyo horyaal geeri laga baajo bacoodii xunayn iyo kuwii beder jahaadayey ee barkoodii ahay jannada ugu bushaareeyey iyo weli burhaanle iyo wixii nebi bus loo qayday boodh lama dhigin maxamed iyo ehlu beytkii ubuseel irfainha iyo hebel u baagtoon haddii nuur balaadhiya arlada bina ku waarayso shamsadaasaan habeen barakxasheen baalka loo rogay bishii dhalata iyo waxaa isaga soomahay bixin haddii aad bilkeedana hargeed gelinba waa baalo haddii qoys rag iyo rag iyo maarbishlaan ama la buunbuunsho dhulka wuxuu xadaystaba mar buu buufiyaa cirir mid kaloo bidaar qabi jidiya baahi iyo gaajo oo basiirada islaana oo qurux badnaadaa bogcad webiye iyo oomanaha lagu bayaafayo jiid lagu bislaadiyo rugay balacday deegaantu barood caafimaad beliya nabad baayir iyo laalo maroodiga birdaha soo ruja iyo bacowga hoostaasan bunaahiyeynta aarka iyo quraan buuliya jeerta barbaar qaba laxaadka iyo curyaan beelay tamarayda biniaadanka biniaadanka aayadaha laysu baldhiga birmageedadhaad qolo sheegata iyo burunjilan dheer baadari ka tegay diinta iyo balagla daaldaashay agabara birgeyd loo guriyo badan laysuun qaatay mid isbiday oo mawdi iyo xaqba buriyatiisii bar manaan allaahayla waa laysna bixin waaye allah yow badhada mududsataye beri ismoodaysa reejimayna dunidu tahay baayow sheega dhinaca kale abwaan yuusuf cismaan cabdulleh oo loo yaqaano yuusuf shaacir oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa aqoontii uu marxuumka u lahaa iyo wakhtigaa isbarteen sharaxay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaanay hurre walanwal baryahanba uu xanuunsanayay hurre malaa imika shan casho ama lix casho waxaan ka badnay ayaa laga keenay hindiya oo loo qaaday oo la soo celiyey mar horena tufrigaa la geeyey marka muddooyinkan dambeba uu xanuunsanayay ilaahay ha u naxariisto haddaan kelmad ka idhaahdo horre waxaa iigu horraysay aragtidiisa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii dirir dhabe udheel loodhan jira nasiye isaga iyo walaalkiiba labadoodaba ilahay ha u naxariistee hadraaguna berigaasaa iigu horraysay intii dambe burcaanu markii dambe isku noqonnay hurre isku meel baanu ahayn hurre marka laga yimaado sugaanta wuxuu ahaa nin aada ugu xeel dheer aada ugu xeel dheer dhaqanka soomaalida iyo afka oo wixii la garan waayo oo eraya ah ama wixii sooyaalka ahaa ee la weydiiyo yuu xaqiiqatan ahaa oo macallina macallina buu ahaa oo meelaha aanu u noqonno ayuu ahaa baryahaasaan anigu ka qabtay sheekadii ama heestii dhex martay isaga iyo gabadhii cambaro oo iyadu weli nool waa anigii markaa sii daayey inkasta oo shirarka hore oo nabadayna oo burco eryadaa ka dhacay laygu bartay haddana caam ahaan bulshadu heestaasay aada iigu sii baratay markii ay baahday ee ay ummadda dhex gashay hurre ilaa intii ka dambaysay isku xidhan oo asxaaba baanu ahayn oo isku noola oo aan kala maarmin oo kala fogaan nin aada u bulshaya dadka ku dhex jira ayuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii inuu dhashay waayo wuxuu odhan jiray hadraawi baa saddex gu iga weyn hadraawina wuxuu odhan jiray saddexii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii baan dhashay ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda taqaanayna samir iyo iimaan ha ka siiyo khadar maxamed cakule v o a hargeysa